madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay furitaanka kalfadhiga afraad ee labada aqal ee baarlamanka khudbad uu ka jeediyey waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra wuxuuna si gaara xoogga u saaray jiitanka uu muddada dheer ku soo jiray dastuurka ku-meelgaarka wuxuuna labada aqal ee baarlamanka ku booriyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo wax kabeddelka iyo dhammaystirka dastuurka haddaba sidee loo arkaa ahmiyadda uu madaxweynuhu siiyey arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka suurtagalse ma tahay in inta uu socdo kalfadhigan wax kabedel lagu sameeyo dastuurka cabdirasaaq axmed jindi waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee soomaaliya casikaafi sax wey madaxweynuhu shalay wuxuu furay baarlamaanka wuxuuna ka hadlay arrimo badan ama kuwo lasoo maraya ama wixiina laga filahaya inaan qabanaa ama hadda mustaqbalka iyo gaar ahaan wuxuu codsaday in la ansixiyo dastuurka wax laga bedelo wax kabedelka loo soo gudbiyey inay golaha ansixiyaan waa sax waxay ahayd dastuurkan mar hore in la ansixiyo oo wax kabedelkan mar hore u dhaco marka dee dowladda wixii ay ku tala gashay laba tiriib saddex tiriib oo sanadkiiba afar ah halkii madaxweyneba uu afar sano joogo kan hadda uu noqonayo laba iyo tobnaad inaan waxba laga bedelin oo dastuurka lagu dhiiran waayo ama uun isku jiitan iyo khilaaf dartiis uu dib ugu dhaco waa sax ceebay nugu tahay xildhibaanaduna arrintaas way garawsadeen san filayo waa sida badan markaad xuuraansato xildhibaanada la hadasho codka wuxuu u badan yahay in la ansixinayo insha allah waa la ansixin taas tan kale haddii la ansixi waayo dee caqabada badan baa imaanhaya oo ay ka mid tahay waxyaabahan adduunku wuxuu ku xisaabtamaya internationally dastuurka dalku ku xisaabtamaya qofkii maalgashi samaynayo ama wax kastoo kaleentoo la samaynayabo heshiiska caalamiga markuu dhacayo dadka waxay ku xisaabtamayaan inuu baarlamaan wax ansixiyo laakiin baarlamaan asaga laftirkiisaba shuruudihiisi iyo shuruucdiisii aanan dhamaystirnayn oo muxuu ahay ay caqabado ka taagan tahay oo heshiis daro ha noqoto ama caajis iyo sabab kastaba ha looga istaage eh yacni cidna kuma dhiiran karto cid kasta oo wax maalgashanayso ama heshiis caalamiga kastoo dhacayo waxa uu u dhacaya waxa weeye baarlamaankaasaa la tixgelinayaaye iyo shuruucdii u qorneeda dalka haddaanan shuruuc u qoran aanay jirin oo wixii o dhan kumeelgaar lagu jiro waa caqabadahay ka mid tahay brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga ayaa aaminsan in inta kalfadhigan lagu guda jiro la dhammaystiri karo dastuurka wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday caqabadihii keenay in dastuurku uu waqti dheer jiitamo waxaan isleeyahay kalfadhigan afraad ee baarlamaanka runtii waa la dhammaystiri karaa dastuurka waxna waa laga bedeli karaa taas waa sidaas waana waajibaadka baarlamaanka inay muxuu ahay dastuurka wax ka bedelaan dastuurkan dhowr jeer baa arrimihiisa la galay laakiin mar walba waxaad moodaysay in ay jirto shaqo xumo ama faham darro ah inuu dalku dastuurka ahmiyad weyn u leeyahay in ay dowladihii hore ka gaabin jireen ama baarlamaanadii hore marka waxaan isleeyahay anoo taa ka duulahaya kala fadhigan afraad baarlamaanku way si sahla ayay ku ansixin karaan dastuurka dib wax badan uga bedeli karaan wax badanna ku dari karaan taas waa mid midda kale caqabadaha dhowr iyo tobankii sane ugu dambeysay inta dastuurku jiray hortaagnaa waxaa ka mid a kow waxaa ka mid a baarlamaanka oon waajibaadkasi gudanaynin siad og tahayba labada kun iyo afartii baa imbagaasi lagu sameeyey dastuurkan marka wuxuu ahaa anugu waxaan ugu yaraa political agreement heshiis siyaasadeed bu political agreement wuxuu ahaa yani go-aan siyaasiyin gaareen afti dadweyne ma gaarin runtii ilaa maanta nagu soo gaaray labada kun iyo labaiy tobankiina waa kii iskuol bulusiya siddeed boqol iyo konton ergaa loo fariisiyey oo runtii anugu aan ka tirsanaa oo cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka federalismka ka hadlayaan mas-uuliyinta madaxda kaabaa ku jiray marka waxa weeye waa lasku day waa laisku dayay caqabadaha markay ugu waaweyn waxaan oran karaa anigu waxa weeye waa waa gudashada waajibaadka oo xagga dowladnimada aan ku lidino aragtida brofesor daqare waxaa mid ka duwan qaba doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ma qabo dee in uu kalfadhigan ku dhammaan karo wax kabedelka dastuurka iyo dhamaystirkiisa iyo inuu ka baxo qabyada inuu fadhigan ku dhammaan karo ma qabo laakiin waxaan qabaa inay doodo badan oo laga geysan karo oo qodobada qaarna la sixi karo qodobada qaarna la dhammayn karo qodobada qaarna la gudageli karo haddii ay arrintaasi dhici weydo maxaa dhici kara waxaan isleeyahay soomaalidu dowladnimadka siduu madaxweynuhu sheegay waan ku waafaqsanahay dowladnimadka soomaaliya waxay ku xidhan tahay dastuurkeeda iyo qawaaniinta ay leedahay siday u saxsan yihiin dowlad dhan mu-asasa dhan dowlad dhan oo madax bannaan oo caalamka wax ka rabta oo hub rabta oo maxay ahayday dhaqaalo rabta oo deelcafis rabta oo haddana qaanuunkeedii iyo dastuurkeedii una dhammaystirnayn welibeetana billions lagu bixiyey in la dhammaystiro soomaalida dhexdeedana uu ka fuli la-yahay waxaad moodaa waa foolxumo soomaaliya xagga gudaha kasoo wajahaysa ugu dambeyntii brofesor maxamed cumar dhalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ayaa hoosta ka xariiqay in marka dastuurka la dhammaystiro ay su-aalo ka iman karaan cidda ay tahay sharci ahaan inay ansixiso dhammaystirka dastuurka waa muhiim balse waxaa iyadana meesha taal yaa ansixinayo markii la dhammaystiro waayo dastuurka mabaadi' aasaasi ah oo ay keliya ay maaragtay wax ku darid iyo wax ka bedelid ay xaq u leeyihiin shacbiga soomaaliyeed oo si afti ah maaragtay lagu ansixin karo oo referendum ayaa sharciga uu qabaa marka sida dhammaystirkaas lagu gaari karane waa inay khubaro iyo maaragtay dhammaan heshiis ay dadka soomaaliyeed ay u wada dhan yihiin inta maartay oo hay-adaha dastuuriga ama maamul goboleedyada iyaga ay iyaguna ay ku matalayaan ay qeyb ka noqdaan marka waktiga oo dheeraada wax hadda soomaaliya ku cusub maaha inta aan ognahay kenya labaatan iyo dhowr sano ayaa dastuurkeeda ayaa la qoraayey la tafatirayey marka waxaa dowladda keliya haddana iyada laftirkeeda aanan isku howlin dastuurka looga baahan yahay maxkamad dastuuri ah inay iyadana ay samayso oo haddii beri isqabqabsi siyaasadeed u yimaado midii loo baahnaa in lagu kala baxo iyada laftirkeeda meesha inay ka maqan tahay marka way iskaabayaan maxkamadda dastuuriga ah iyo qabyatirka ee dastuurka iyo ansixinta intaba ay ay tahay wax muhiim ah oo isku wada xiran xasan kaafi qoyste v o a muqdisho